saharasi la socodka shirkaani shiro lamida horay ayuu qabsan jireen oo kii sagaalaad wadadii ku habooneyd oo wadatashiga ku dhisnayd oo dawladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah ay ka tashanayeen oo ajendaha ay qeyb ka wada noqonayeen oo tusmiyesan laga qaadanayo lagama qaado waxaa kaloo ka ah dee waxa laga hadlaya waxaa weye oo soomaaliya ay ku ballan qaaday inay horey u soconayso waad la socotaayo waxba kama dhaqaaqin intooda badan waxaana keentay de siyaasadda cakiran dowladda dhexe iyo dowladaha xubna xubnaha ka ah hadday noqoto dhinaca dastuurka iyo guda eegisiisa dhinaca doorashooyinka dalka dhinaca ammaanka intubana waxay u cakiran yihiin isfahamaaga adag tahay inay dowladda federaalka ay ka gaabisay kana madaxadeegtay kala tashato dadka saarida ah iyo maamulada stakeholderska ka ah siyaasada soomaaliya wa tahay marka mar hadday siyaas tahay meel laisku dawaadinayo oo dowladdu ayaanu arkaa inay maaragtay sidii hore u ahaanaynin waxaad ii sheegtaa puntland intaada qaandicin shirkan oo aada diidan ka hor ma la idinkugu yeeray oo ma la idin yiri kasoo qayb gala dabcan haa kasoo qaybgalka goor dambe ahaa way jirtay laakiin waxaa kasoo qaybgalka oo jeeris ah ma ahan arinku soomaaliya de waa dowlad federaal ah waad la socotaa oo wadatashi arrimaha materia in laga wada tashado oo laga wada hadlo oo sidii loosoo si ku haboon geedi socodka dibidiska dalka waad ogtahay puntland in badan bay qeyb ka ahayd dibidisida soomaaliya ilaa bilowgii ilaa hadeer waad ogtahay dadaalo badan ayay ka gashay inay isu keento marka had dowladan cusub ay timid madaxweyne saciid cabdullaahi hogaamiye halkan isugu keento madaxdii soomaaliya oo samaysaba isku daydo inay samayso isfahan iyo soo dhawaansho si si loo helo qaab lagu wada shaqeyn karo horeyn loogu wada qaadan karo arrimahaas oo dhan waxaa caddaatay sidii horey puntland sheegtay inaysan dowladdu rabin in laga wada hadlo ama laga heshiiyo oo ay u muuqato in ayago ajenda gaara way puntland keliya maaha jubbaland kama soo qeygelin ha shirkan shirarka kale wuu ka duwan yahay waa shir maamul goboleedyada laftirkooda ay kusoo bandhigi karaan aaraadooda waa shir ay joogto beesha caalamka waa shir shirarkii ka horreeyay ee banaanka uga dhici jireen soomaaliya haddana gudaha uu ka dhacayo marka aragtidiina inaad soo bandhigtaan sooma habooneen tan kalena dowladda federaalka soo dowladii dhexe ma ahan oo maamul goboleedyadu in ay tahay ma ahan inay u hogaansamaan xataa dowladda dhexe federaalka horta dowladda federaalka ah hogaansanteedu dee waa wuxuu yani waafaqsan yahay dastuurka dastuurka ayaa sida laisugu hogaansamayo iyo sida loo wada shaqeynayo iyo waxaas oo dhan cadeynaya mana aaminsanin dowladuhu xubnaha ka ah dowladda federaalka inay diidan yihiin inay doorkii iyo mas-uuliyadaha dowladda federaalka inay qaadato cid shaki gelinaysana ma jirto laakiin waxa meesha kusaaya waxa weeye haddii dab dhaxamooda maxaa lagu daweeyaa haddii dowladii dhexe iyadii aanay tixgelinayn oo ilaalinayn dastuurkii dadka kala jahayn lahaa iyo wadanka hagi lahaa oo haddii kale waxay noqonaysaa qof walba iyo siday la tahay hadde waa dhib weyn oo jira waxa annaga aan sheegayno oo kusoo celcelinayno aan ka walacsannahayna waxa weeye yaan dastuurka laga doodin ha la wada tashado dowladda dhexe roolkii ha qaadato soomaaliya xaalad gaaray ku jirtaa dib usoo kabashay ku jirtaa waad la socotaayo dee laba soddon sano ku dhawaada oo burbura labaatan iyo dhowr sano iyo dib soo kabashadiiba hadda socota xoog laguma keenina waxaa lagu keenay wadahadal isu tanaajul iyo isu keenid iyo iyo waxaad ogtahay baa laga soo maray marka in hadda si ku amar kutaagleyna loo bedelo taas waa midda walaaca ugu weyn aan ka qabno annagu iyo ciddii kale oo dhammaan yani maamul goboleedyada kala qaarkood siyaasiyiinta xisbiya dara ka jira dhammaantood waa la socotaa way way marka ju jubbaland oo ka maqan wadatashi iyo go-aan aa wada gaarteen miyay ku maqan tahay qaar ka mida wararka aan helayna waxay sheegayaan in jubbaland oon lagu casumin aawadeed aada u tegi weyseen shirka mase adinkoo puntland aba go-aanka gaaro leh annagaa tegi weyne annagu dee horta puntland baan mas-uul ka nahay oo hadlayna jubbaland dabcan xaalad gaaraysaa oo waad ogtahay iyaga laftooda qaladaasaha siyaasadeed oo lagu furay hawadii in laga xelay iyo maaragtay dabcan in la casmayin kale anigu shaksiyan ma ogo marka jubbaland xaaladeedu waa xaaladeed soomaalida stakeholderska oo dhan ay walaac iyo beesha caalamka lafteeda marka tan puntland anigu hataa aan ku sheegi karo waa waa tan aan ku sheegi karo waa tan puntland weeye go-aankaasna waa go-aan siyaasiya oo puntland ay qaadatay markay qiimeysay xaaladda intuu ku sugan yahay